لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii soddon iyo sagaalaad kitaabka almuqadimaة اlxadramiya faslu fii bacdi sunan اlmabit xajkan kasoo kusoo dhex jirn xajkaa laga soo hadlayayo fasalkani wuxuu ka hadlayaa fii bacdi sunanilmabiiti hoya hoyashada sunayaasheeda qeyb ka mida iyo waramyi ganashada ganida buuraha la tuuranayo sunayaasheeda qeyb ka mida iyo shuruudihi iyo shuruuddiisaba mabiit meesha lagu hoyanayo sunayaal baa jira ramyiguna sunayaal buu leeyahay shuruudana waa leeyihin wayusanu waxaa la sunneeyey alwuquufu baa lay sunneeyey istaagid bilmashcari اlxaraami mashcarulxaraam meesha la yidhaahdo maalintii carafa haddii laga soo dareeray habeenkii musdelife la joogay tobnaadoo ciidda subaxa ciidda aroor hore inta la kaco bacda salaati subxi salaaddii intii la tukaday dabadeed in mashcarulxaraamka la istaago toos markii salaada looga baxay baa mashcarulxaraamka la imaanaya waa la ducaysan waa la ducaysan waa la ducaysan ilaa isfiraar qoraxdu ka soo dhowda markaasaa mina loo dhaqaaqaya marka wadkuru llaaha fadkuru llaaha cinda almashcar alxaraam meesha qur-aanku leeyahay wey meelaha waa meel cajaa-i qur-aanka ilaahay meelihuu ku sheegayoo lagu tilmaamay aayadda lafteedii baa indhaha saarasa makaankii markaa mashcarulxaraam musalif oo dhan baa lagu sheegay waa buur yar oo kudun buur yaroo jabal sakiiroo musdelifo aakhirkeeda ku yaal qusax baa la dhihi jiray hadda masaajid baa laga dhisay meesha masjid mashcar alxaraam la yidhaahdo marka mashcar xaraam inuu isagaa sunnaa oo bimusdelifata ah ku yaal waxaa kaloo sunnaa wa akdu xashaa jamrat alcaqaba maalintaa tobnaad buurta la tuurtoo jamrat alcaqaba la yidhaahdo quruuraxeeda ka qaadashadeeda minhaa musdelifo laga qaato toddobadii dhagaxa maanta a ku tuuran lahayd buurta maalinta ciidda inaa halkaa ka qaadato dhagaxyada kalena minaa ka qaadanaysa dhagaxaa tuudhay ama dadku tuureen lama soo qaato dhagaxyo isku dardarsamayna lama soo qaato musdelifana waa ka wada qaadan kadha waxaa kaloo sunno ah waqadcu talbiyati talbiyada labeyka allaahuma labeykadi in la gooyo cinda ibtidaa'i ramyi ramyiga tuuridda iyo ganashada bilowgeeda agteeda lijamrati alcaqaba la tuuranayo marka koowaadoo jamratulcaqababa dhagaxa ku tuuraysa allaahu akbar bismi illaahi allaahu akbar talbiyadii maalmahan oo dhan a soo qaadaysaa xajka labeyk allaahuma labeykadi halkaasaa lagu joojinaya sunni watakbiiru in la kibaartaa sunnaha maca kulli xashaatin xabad kasoo quruuru xamaceeda iyana waa sunni oo waa maxay xabad kasta allaahu akbar dhagaxii koowaad kan labaad allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar saasaa la samaynaya wayadkhulu waqtulxalqi xiirashada waqtigeedu wuxuu soo galaa iyo waram waxa weeyaan waqtulxalqi iyo waramyi jamrat alcaqaba jamrat alcaqaba waa buurta maka ugu xigto buuraha ugu weyn ganashadeedu iyo wa dawaafi alifaada dawaafka arkaanta ka mida dawaafulifaadaha la yihaahdo saddexduba waxay soo galayaan binisfi leylati naxri hameenkan leylatu naxriga la yihaahdo oo ciidda ah wey niskeeda gelinka dambe mar haddii la gaaray lix saac iyo daqiiqado waqtigooda waa soo gala buurta waa tuuran ka dhaa dawaafulifaada waa la imaan ka dhaa timahana waa xiran ka dhaa sida fiican in la kala hormariyo radaxa xuruufi radaxa lagu kala hormariyaa fiican radaxa raadu waa ramyiga radaxa daalkuna waa dabxiga xaaduna waa xalqiga waayahay wayabqaa waa baaqi noqonaya alramyu ramyiga iyo tuuriddu waqtigiisu ilaa aakhiri ayaami tashriiq ilaa maalmaha ayaamu tashriiqatan u dambeysa laga gaarayo hilbowarad baa la yihahda maalmo xoolo badan baa la qalaa ayaamu tashriiq maalmo ifayana waa tahayoo haddee waa maalinta qoraxda ifinaysa habeenkiina dayaxa ifinayo waa saddex iyo toban iyo afar iyo toban iyo shan iyo toban oo habeen dayaxi joogo intaba waa loogu magacaabaa la yihahda waalxalqu wayadkhulu waaye ama may wayabqaa wuu baaqi noqonayaa alxalqu iyo wadawaafu timaxiirka iyo dawaafku waktigoodu waa joogayaa abadaa weligeedba weligeedba iyaga waktigu kaa bixi maayo sida dhagax tuurka maaha maalmo dambe bil dambaa xiiran ka dhaa oo dawaafi ka dhaa iyo waxaase fiican maalinta ciidda inaan laga gadaal marin waayahay intaa markuu sheegay wuxuu yidhi watusannu waxaa la sunneeyey oo sunno ah almubaadaratu degdegid bidawaafi lifaadati dawaafka la yihaahdo dawaafu lifaada dawaafkaas in loo degdegaa fiican bacda ramyi jamrati اlcaqabati jamrat اlcaqaba tuurashadeeda dabadeed iyo wa bacda alxalqi ramyigiina waa la timid xalqigiina waa la timid dawaafka hore ka aad dawaaf lifaada la yihahda waay saasaa fiican fayadkhulu makata qofku makow gelaya minow ka tegi wayaduufu waana dawaafin wayascaa waana sacyinahayaa safiya marwa waase in lam yakun hadduusan ahayn qad sacaa mid awal sacyiyey hadduu awal inta dawaaf quduum la yimid sacyi ku daray amaba wuxuu u xirnaa ifraad dawaaf hore inta la yimid oo sacyi ku dara maalinta tobnaad iyo maalmaha ka dambeeya marka la yimaado dawaaf keliya laga rabaa sacyi lagama rabo waayahay uma yacuudu wuu noqdaa qofku dawaafkii waa dhamaystay sacyigii waa dhamaystay waa maalinta shaqada ugu badanta ilaa minan minow aadaya mina wayabiitu waana kulayanayaa bihaa mina layaaliya ayaami tashriiqa ayaamu tashriiqa maalmaheeda hameenadeeda saddex hameena labana lagu soo koobi karo minow ku hoyanaya qofkan shaqo badan boqoto shalay wuxuu joogay caraf maqribka xalow ka soo rooro xalay uu soo tegay muselifo meel la yihahdo yimi waa ku hoyday haye saaka aroorti mashaaruxaraam buu soo maray waa ka soo booday jamaraadkiiba u dhaqaaq hal halka buur oo maalintaas ciidda la ganto uu ku tuurto timihiibuu xirtay hadduu awood u leeyahay dawaafkii buu kusii daayey makoo ka fog buu sii aadaya dawaafkii iyo sacyi haddii u harsanaabaa soo maraya misna iskama nasan karo magaalada iskama joogi karo misna waa inuu mina u safro minuu ku noqonayaa hameenada ayaamu tashriiqa hameenadeeda minaa lagaa rabaa inaad joogtid qofkaa macduur ahayn waay wayarmi waa tuurtaa kula yowmin maalin kasta oo min ayaami tashriiqi ka mid ah maalmaha dambe oo ayaamu tashriiq maalin kasta oo ka mid ah aljamaraat اhalaaث jamaraadkii ahalaaثa saddexdaa jamaraad saasay ku kordhiganta jamaanao saalim jamaraati ahalaaثana sife u tah waay ahalaaثa ee saddexdaha jamaraadkaasuu tuuranayaa ee saddexda ah tow shalay tuurta buurta iyo laba kale weeye bacda zawaali geeska suulka ka bacdi tii hore ramyigu habeenkii kale barkiisa kuu soo galo maalinta gelinkii hore horooba iska tuuranay laakiin maalmaha dambe ciidda ka dambeysa gelinka dambea la tuurtaa kula xasaatin waay kula waaxidatin aan dhaho kula waaxidatin kadbad aljamaraati halaaa waa tuurtaa kula waaxidatin buurkasa sabca xasayaatin toddoba quruur wuxuu ku tuuranaya wayushtaradu waxaa la shardiyaa ramyu sabci toddobada alxasayaati ee quruuraxa tuurashadooda waaxidatan waaxidatan xabad xabad waa inuu tuurto isku mar lama yaacinaya inta sacabka laga buuxiyo laba laba iyo saddex saddexna loo tuuri maayo xabad xabada loo tuuraya waaya oo qof baaba wixii o dhan hal mar saa u sayrinaya kaasoo dhahaya waxaan u qabeen hal mar in lagu tuurayo waxoo dhan wa tartiibu ljamaraati jamaraadka tartiibintood waaya ayaa shardi ah kuwan waa shuruud fii ayaami tashriiq maalmaha iyaamu tashriiqa jamaraadka waa la kala tartiibinaya buurta u yar baa u horeysa buurta wasdadaa baa ku xigta jamratulcaqabatulu weyn baa ugu dambaysa saasaa loo kala tartiibinaya midda masjidulkhayf u dhow baa laga bilaabaya uma alwusdaa tan dhexe uma alcaqaba hadduu intuu tii lahayd dhaafo buur kala ganto waxba laga soo qaadi maayo toddobada dhagax waa inaa hubsato inaa meesha ku tuurdhay wa an yakuuna waa inuu yahay ramyigu bacda azawaali iyo wاlguruubi beyna maya beyna azawaali wاlguruubi qorax dhicidda iyo geeska suulka duhurkii inta u dhaxaysa waa sida fiican fiiha fii ayaami tashriiq dheh maalmaha ayaamu tashriiq wa haadaa daciif maxaa jira xataa haddaadan galabtoo dhan tuuran caawa tuuran ka dhah waana adde qalla kuuma ah haddii shalay ku dhaafto xataa beri waa tuuran ka dhah qalla maaha waa adde wa kownulmarmiyi bihi baa shardiga kan la gananayo ahaanshihiisa xajaran dhagax shayga la tuuraya waa inuu dhagax yahay laftimireed iyo sibir iyo waxyaalo kale dhalooyin iyo waxaa lama rabo waxaa la tuurayaa shardi waxaa inuu dhagax yahay wa an yusamaa waa in lagu magacaabi karo ramyan ganid tuurid waa in la dhihi karo sida qadaadicda hadduu saa isku duldul saaro shilimaantii kow labo saddex saa aayar u dhigdhigo ma aha wuxuu waa inay rami yihiin tuurid wax la ganayo waa inay yihiin oo la halgaaday wa kownuhu baa shardiya ahaanshihiisa ramyigaasi bilyadi gacanta gacanta waa inuu qofku ka tuurayo haduusan ka caajiza laakiin gacanta oo qaanso ku tuurayo ama lugbo ku tuuraya dee wuxuu awoodo samaynayaa markaas ganid waa inuu uga qasday wax kale uusan uga uga qasdin waa inuu ku hubsaday meesha toga hoostiisa calooshiisa inuu ka tuurtaa fiican jamrat اlcaqaba waay qof baa xanuunsaday buu yidhi wuxuu ga wuxuu kari waayey inuu wax tuurto xanuun waa xanuunku wuxuu yihi qofka inuu salaadda isaagga ku tukado ka ka ridi lahaa inuu salaadda isaagga ku tukado xanuunkii ka ridi lahaa baa haya salaadda isaga kuma tukadeen ama waa la waala ama waa miir daboolmo mar hadduu yaqiinsaday inuusan xanuunkan maalmahan ayaamu tashriiqa usan awoodeyn inuu ka biskoodo oo buurta tuurto qof buu dirsanaya waaye waktiga tuuriddu joogto una dirsanayaa ay soo gasho waktigeed qofkaas hadduu doono qof muxrim ahaado naftiisa markuu ka tuuro kana ka tuuraya wa sunanuhu sunayaashiisu ramyiga an yakuuna waa inuu yahay biqadri xasal khadafi farganka quruurixiisa qadarkiisa waa inuu leeleegaya dhagax yaryaraa la tuuraya fargan sooma taqaani kaas la farganka ah dhagax leeleeg oo la finiiniyo kaasoo kale wey waqadral fuula xabadda digirtaabuu leegi waay wax kuuskuusana waaweyn maa meel najaasa in laga qaato ma fiicna quruurax inuu qofku iska dhaqo waaba fiicanta intuusan tuuran haduu wax uga baqayo waman taraka qofkii ka taga ramya jamrat alcaqabati jamrat lcaqaba tuurashadeedu ka tegi buurtii maalinta tobnaad wey aw bacdi ayaami tashriiqi wuxuu ka tegey ramya bacdi ayaami tashriiq ayaamu tashriiqa maalmaheeda qeyb ka mid ah ramigeeda buu ka tegi tadaarako waa soo haleyshadaa fii baaqiha maalmaha intaa dhay shalay waxaad samayn lahayd maantana waqtigeeda waa joogaa maanta wixii aad samayn lahayd hadday ku dhaaftana berri waqtigu waa joogaa saddexdaa beri inta la joogo waqtigu waa kuu joogaa waxba kaama xumo hadduusan maalmahaas kula imaana dhiig baa lagu yeelanayaa saddex dhagax qofkii ka tegey oo aan tuuran dhiig baa lagu yeelanaya hal dhagax ama laba dhagaxna halkii dhagax waa mid raashina labada dhagaxna waa laba koombo waaya hoyaatinku waa la mid hal hameen ba hoyaatinkeed ka tegey waa koombo raashina laba hameen waa laba koombo saddex hameen bay noqoto waa neef ariya inuu qalo afar iyo toban dhagax buu tuurto maalan fiiri shalay ma tuuran maantana maanta u rabaa tii shalay ama haddaba inuu tuurto maxaa la samaynayaa buurkasta toddobadeeda waa inuu ku tuurto ee hadduu toddobadii shalay buurta iyo toddobada maanta ku wada tuurto toddobana waa shalay toddobana waa maanta lam yu yujzihu can yowmi kii shalay baa ansaxay kii maanta ku soo celi saddexda buurood maanta dhamme beer toddoba ku tuur soona noqo beer toddoba kale laakiin qof markaa ka tuuraysa waxba soo noqon mayse adna waa tuuran isna waa u tuuraysaa ayib wuxuu yidhi tadaarakow fii baaqiha addaan weliba iyado addaan qalla ahayn waman araada qofkii doona an nafra inuu ka baxo nafri waa bixid fanfiru habaati soma an nafra min minan mina inuu ka baxo fii haani ayaami tashriiqi maalmaha dhagax tuurka maalinkii labaad iiddii maa maalinta koowaad iidda ku xigtay maalinta labaad buu rabaa intaan gabalku ugu dhicin inuu ka baxo jaaza bannaan waa u bannaanta waaya waa u banaanta laba hameen mar hadduu meesha ku hoyda waa bixi karaa hadduu hal hameen ku hoyday laakiin caawa ma tegi karo hameenka saddexaad ayaa tashriiqa u dambeeya ma tegi karo gabalku waa inuusan kuugu dhicin laakiin adoo isxirxirayo gaarigii iyo wixii iyo dadkii shaybkaa raridoodii haddii gabalku kuugu dhaco dhib ma leh laa yalzamhu lmabiitu inuu ku weydo khasab maaha markaa calaa maa mashaa calayhi fi tuxfa sida tuxfaha uu ku socday waaye mar haddaa arrimihii safarka ku dhex jirdhid gabalkaa ku dhaco hadduu rabo faslun fii taxaluli اlxaji xajka taxalulkiisa baa laga hadlayaa laba taxalul baa xajku leeyahay taxalul اlwal wa taxalul اthaani waxay ka dhigan taha kan hore saddex shay laba ka mid a haddaa la timaado wax kasta waa kuu xalaal waxaan dumarka ahayn iyo xaas ahayn shayga saddexaad haddii qofku la yimaadana xajkii o dhan waa ka xalaaloy wax kasta oo xalaal oo u xalaal noqon lahaa lilxaji xajka waxaa u ahaaday taxallulaani laba taxallul alawalkan ugu horeeya yaxsulu wuxuu ku xasilayaa bitnayni labo labadaasu min alaatatin saddex aggeed ka ahaaday saddex laba ka mid a labaday doona ha noqoto oo maxay yihiin ramyu jamrat alcaqaba kow buurta jamrat caqaba la tuurto walxalqu tima xiirasha ama gaabin labo wa dawaafu lifaada dawaafka la yihaahdo dawaafu lifaada saddexdaa laba ka mida hadduu la yimaado xaajigu taxalul lwal xalaalowgii horaa u hirgalay waay sacyigii haddii lagu lahaana dee dawaafku kasii dambaysiinaya wa bihaaliثi kan saddexaad hadduu ku darana yaxsulu taxalul اthaani taxalulkii labaad baa u xasilay wayaxilu waxaa xalaal ku noqonaya bilwali kan hore xalaalowga hore jamiicu lmuxaramaat wixii laga xarimay oo intuu xajka xirtay muxaramaat lxraam ahaa dhammaan baa xalaal ku noqonaya ila nikaaxa jimaac mooyaane iyo wa caqdahu caqdiga caqdi xirid macnaha caqdi la gunto macnaha guur waxaa weeyaan gabar la nikaaxsho caqdi ama isagaa wax nikaaxsanaya ama cidba wax u nikaaxinaya taa ma bannaano iyo wal mubaasharata la baashirid bishahwatin shahwo u kula baashiro oo isku taabtaan taana lama ogolo wa bitaxalluli thaani wayaxilu waxaa ku xalaal noqonaya bitaxalluli thaani xalaalowga labaadna baaqihaa baaqiga haray waxbuu guurin karaa reerkiisa wuu u tegi karaa wax kastaa u bannaan markaa wey faslun fii awjihi adaa'i nusukayni labada camal xaj iyo cumro weeye labada camal gudashadooda awjuhda iyo qaababka loola yimaado intee qaab baa loo xajin karaa loona cumraysan karaa wey wayuaddaa waa la gutaa annusukaani labada nusug waa xajka iyo cumrade calaa awjuhin qaabab baa loola yimaadaa afdaluhaa tan ugu fiican madhabka imaam shaafici bay ugu fiicanta madaahibta kale si kale ay qabaane alifraadu ifraad weeye ifraad inuu u xajiyo oo waa maxay ifraadku in ictamara hadduu cumraysay fii sanati اlxaji xajkan sanadkiisa sanadkan hadduu cumraysay inuu xaj keliya niyeysto baa u fiican oo ugu fadli badan isla sanadkan hadduu awal cumraystay haddii kale tamatuc iyo khayraankaa ugu fiican wa huwa ifraadku an yaxuja waa inuu xajiyo koow uma yactamira hadhowna cumraysto labo ifraadkaasaa ugu fiican xajkaa la hormariyey cumradaa dambaysa ifraad hada huwa ifraad uma tamatucu maa ku xiga wahuwa tamatucna an yactamira qofku waa inuu cumraysto hay uma yaxuja xajiyo sida hadda loo badan yahay tamatuc cumradii baa hormadhay hadhowa xajka la imaanaya uma alqiiraanu qiiraan baa ku xiga xaj iyo cumro isku mara bian yuxrima waa inuu xirto bihimaa xaj iyo cumro labadaba ama ma ahee waa suuro labaad bay leedahay bilcumrati buu xirtay an yuxrima bilcumra kow uma yuxrima uu xirto bilxaji xaj qabla dawaafi isagoo dawaafi camal aan bilaabin cumroo xirtay xaj buu soo gudageliyey isagoo aan wax dawaafa iyo wax camala gudagelin oo la imaan oo sidiisi ah wayajibu waxaa ku waajiba cala almutamatici qofka tamatucay damun dhiig mutamatic soo ma taqaanid qof cumraysay hadhowna xajiyey weeye oo sida hadda loo badan yahay dhiig baa laga rabaa ilaa qofkaani miiqaad uu aadi lahaabuu ka nasta biarbacatin laakiin biwujuudi arbacati shuruudin shuruud afar helideed afar shardi waa in la helo kow alawalu shardiga hore allaa yakuuna qofku waa inuusan ahayn tamatucay min ahlilxarami dadka xaramka degan maka iyo nawaaxigeeda inta xaramka ah walaa beynahu isaga iyo wa beyna alxaramina waa inaysan u dhaxayn duuna masaafati اlqasri masaafat اlqasri wax ka yar waa inaysan u dhaxayn masaafat اlqasri wax ka yar hadday intaa u dhaxayso ahluxaram buu ka dhigan yahay haba laguma leh aلثaanي shardiga labaad an yuxrima waa inuu xirto bilcumrati cumro fii ashhuri اlxaji xajka biliis bilaha xajka waa inuu cumro xirtay aثaaliثkan saddexaad an yakuunaa xajkii cumradu waa inay ahaadaan fii sanati waaxidatin hal koo sano isku hal sano isku hal sanad waa inay dhacaan waaye qofka hadduu cumro badan la yimaado hadduu cumraysay biriba cumraysay saa damba cumraysay ma aha dhiigag badan in lagu yeelanayo waa isku hal dhig hadhowna waa xaji araabicu shardiga afraad anlaa yarjica waa inuusan u noqon ilaa miiqaatin miiqaad miiqaad kow cumrada ka soo xirtay ama miiqaad kale ama hadduu doono miiqaad ka dhowba waa inuusan u noqon ama meel laba marxalo maka u jidha hadduu noqdo oo xaj ka soo xirto dhiig laguma leh isagoo muxrima ama ha noqdo ama isagoo xalaala ha noqdo to maka ka xirto miiqaadka ku noqon karaa hadduu doonana isagoo xalaalo miiqaadka tegi karaa waa ka soo xihan karaa allaa yarjica ilaa miiqaat waa inuu soo noqo waa masale dad badan aysan fahansaneyn oo xajka taga miiqaadkaasi waxaasay warka hayn marka waxay u qabaan wax dad iska yiriiri wadaado aan kutubta ku qornay wa cala alqaarini qofka qaarinkaada xaj iyo cumro xiriiriyana dushiisa damun dhiig ba ah bishardayni laba shardi helidood kow allaa yakuuna qofku waa inuusan ahayn qiiraanka u xajinaya min ahli lxaram dadka ahluxaramka ah waan laa yacuuda waa inuusan u noqon ilaa almiiqaati miiqaat bacda duquuli maka maka intuu soo galay dabadeed hadduu xaj iyo cumro inta niyeysay maka intuu soo galay dabadeed miiqaadkii ku noqdana waxba dhiig laguma laha hadduu ahlu xaram ka yahana dhiig laguma laha faslu fii dami tartiibi waاtaqdiiri oo fasalu yahay dhiig la yihaahdo damu tartiib damu tartiibin wa taqdiirin waa dhiig la bixiye wey dhiigaga qofka xajiga lagu yeesho noocyo ka mida nooc ka mida wey tartiib waa maxay horta dhiiggan arrin si u kala horeeyaan baa loo kala horumarinaya arrin lagama guuri karo ilaa in arrin kalena looma guuri karo ilaa tii hore in laga caajiza mooyaane xisan aw sharcan tii hore qofku markuu awoodi waayo tan ku xigta buu tilaabada labaad qaadi karaa waa tartiibka taqdiirkuna waa maxay sharcigaa qadaray waxna lagu darmayo waxna laga dhimayo waa tana wadamu tamatuci tamatuca dhiigiisu iyo walqiraani qiraanka dhiigiisu wa tarki lixraami min almiiqaati miiqaadkoo laga soo xirto oo laga tegay dhiigiisu wa tarki ramyi ramyiga oo laga tago dhiigiisu walmabiiti bimusdelifata musdelifo oo lagu hoydo oo laga tago mabiidkaa dhiigiisu aw minan mina hoyaatikeeda oo laga tago dhiiggeeda wa tarki dawaafilwadaaci dawaafilwadaaca oo laga tago dhiigiisu intaasoo dhan shaatu udxiyatin udxiyada rideedii oo kale wey neefka lagu udxiyaystoo kalea la bixinaya xagga da-da iyo xagga ceeb la-aanta labadaba weliba hadduu hadda tamatuc tahay markii uu cumradii dhameeyey xajkiina yaa uusan weli xiran waa la imaan karaa waaya neef ariya wey haddii doonaana neef geela ama neef lo-a bay toddoba qof ku gadanaya fain cajaza hadduu ka cajizo saama wuu soomaya wuu kari waaye neefka ariga aha cashrata ayaamin toban maalmood buu soomaa halaaثatan saddex fi lxaji buu ku soomaya wa sabcatan toddobana idaa rajaca ilaa ahli ehelkiisa markuu u noqdo soomahaya saddex iyo toddoba waa tusku toban waay wa sabcatanna idaa rajaca dhiiggaasina waa ka saddex beri markuu soomo toddobada beri lagu xijin maayo xoogaaba u dhexaysa wuxuu yidhi faslun fii muxaramaati اlixraami muxaramaat lixraam waa maxay xarmashada markaa xaj xirato ama cumro waxyaalaha lagu xarimay oo qofka xaaraamta ka ah muxrimka wey yaxrumu waxaa xaaraama cala rajuli ninka satru ra'si madaxiisa asturidiis aw bacdihi madaxa qeyb ka mida inuu asturo baa xaaraam ah in yarba allah ka dhigay o wa lubsu muxiidin shay soo godan xirashadiisuna waa ka xaaraam waay ilaa inuu wax kale waayo mooyaane wax kale hadduu waayo waa iska xihan karaa wa lubsu muxiidin shay soo godan xirashadiis bibadanihin ou ku xirto jirkiis aw amase cudwin xubin oo minhu jirka ka mid ah lama ogolo xataa kabaha waxaa la rabaa in faruhuna muuqdaan xiribtuna muuqato wa cala almar'ati haweeneydana dusheeda waxaa iyadana xaaraam ka ah sadru wejha wejigeeda inay asturto walubsu lquf qufaazayni laba quf gacneed inay xidhaan ninka iyo islaantuba waa gashan karaan gacnaha lama ogola waxyaalaha faraha laho golofiska oo kale ah lama xidhan karo xajka iyadoo la joogo oo muxrim la yahay waaya ahaani midka labaad atadayub iscarfin baa xaaraan ka ah fii badanihi jirkiisa ow hoobihi maradiisa isagoo muxrima ahaaliu midka saddexaadna dahnu shacri raasi madaxa timihiisa oo subka wey iyo walixyati garka timaha kaloo jirka waa loo ogolya garka iyo madaxa looma ogolo dahnu shacri raasi iyo wallixya araabicu midka afraadna isaalatu shacri timaha suulintooda wey iyo wlufuri cidiyaha waa ka xaaran tinna ma goyn karo ciddina ma goyn karo ilaah ka xalaaloobay fain labisa hadduu xirto waay aw tadayaba iscarfiyo ow dahana shacrow timihiisa udhaasho subko aw baashara dumarkii la baashiro bishahwatin aw istamnaa ama iska mani keeno waaya oo iska mani keeno faanzala uu mani dejiyo caamidan isagoo u kasay caaliman og mukhtaaran doorto waaya ow amase azaale wuxuu zuuliyey alaaata afaarin saddex diyood ow agar ama ka badan mutawaaliyan xawliga mid xiriira ow amase wuxuu suuliyey alaaa shacraatin saddex timood saddex timood ow agara ama ka badan mutawaaliyaatin xaaliyihin timo xiriira walow naasiyan baa allaha ka dhiga mid wax halmaansane wajaba caleyh waxaa ku waajibay maa yujziu wax gudaya fi ludxiyati udxiyada neef gudayaa laga rabaa qofaas ow amase icdaau sittatin baa laga rabaa lix inuu siiyo sitatu sittati masaakiina lix miskiin kulli miskiinin nisfa saacin buu siinaya saac barki nisfa saacin ow amase sowmu halaaثati ayaamin maalmo oo saddexa soonko ayaa laga rabaa saasaa loogu caddiyey wa fii shacratin xabatina aw dufurin xabad cidiya muddun halkoon boo raashinaa la bixinaya aw soomu yoomin ama maalin soonkeed weeye wa fii shacratayni laba timood aw dufurayni labo cidiyood muddaani baa la bixin laba mud laba koombo aw sowmu yowmeyni ama laba maalmood soonkood baa hada sidaa wanaagsan buu u sheegay waay sidaas ayuu ka dhigayaa waaya alkhaamisu midka shanaadna aljimaacu waa jimaac fain jaamaca hadduu jimaaco caamidan xaaliga mid u kasaya caaliman uu yahay mid ku cilmile mukhtaaran doortay qabla taxalulil awali xalaalowga hore ka hor waa saddexdii laba ka mida lama u imaan fi lxaji xajka dhexdiisa waa xagga xajka taxalulka isagaa leh cumrada hal taxalul bay leeda iyo wa qabla alfaraaqi ka bixid horteed min alcumrati cumradii camalkeedii uusan dhammayn buu jimaac la yimid fasada nusukuhu camalkiisi waa fasaaday wax kama jiraan dheh wa wajaba itmaamuhu inuu taam yeelana waa waajib isagoo ka fasaaday xajka sida salaad iyo soonka maaha lagama bixi karo ku soco ilaa laga dhammaynayo atimul xaji walcumrata lilah wa qadaahu inuu qaleeyana waa waajib cala alfawri deg deg inuu usoo qaleeyo waay wa badanatu neefgeelina waa waajibin fain cajaza hadduu ka cajizo fa baqaratun xabad lo ah saca fain cajiza hadduu ka caajizana fa sabcu shiyaahin toddoba ariya toddoba ariya wey fain cajiza hadduu ka cajizana fadcaamun oo biqiimati lbadana raashin buu bixin oo ku qiimaysan neefkan geela raashin intee ka goyn lahaa haddii la gadi lahaa lacagtiisu intaasoo kiintaal lacagtii baa laga bixisay deedna waa un sidaa fain cajiza taa hadduu ka cajizana saama waa soomaa bicadadil amdaadi mudadka cadadkooda ayaaman ee maalmood raashinkii waa ka cajisay soo ma intee mud noqon lahaa boqol mud mudkiiba waa maalin soonkeed sidaa soonku ku badanaya waay taasna intaasuu nooga sheegay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب